masaladii iyo arrintiibuu weydiiyo isagii waa u ruqseeyey kol haddii aanu dee iyaga daraaddood kaba hadheerahayn sidee ninkii horreeyaba laga soo naqliyey oo ninba loo sheegay dadka wax kaba qaato oo dee uu garanayano leeyahay dadkiiba wax kaba qaata tuuli de taasi waaba dee xaqiyo yaa igu qasbayay inan maanta o dhan halkan kula fadhiyo on hawshaydii kale o dhanba fara uga qaado waxay u qasbayeen waajibkaygaga dhigay muxuu yahay waa cibaaro sidau kaba cabiro ujeeddadu markii ruuxu uu kuba shuqlo muu kasabkiisii ka shuqlomuu arrintan daraaddeed la haleeri waayo ha qaato marka waxa weeyaan haddii uu ka qani yahay haddii uu kasabkiisii ka haleerayay yaanu kaba qaadanin waa qowr tafsiil leh waakharuuna fasaluu marka waakharuuna rakasuu liman shuqil can kasbihi faktiir hada faktiir hada waqbil suyuudi oo kale bal ninkaas wey dee kolla arrin naadiro ahoo ama yar dee dariifo ama masale yaroo qiso dariifo ah weeyaan oo arrintiisa ninkan kuba tacalluqsanayd ninkana abisxaaq ba isku waqti ayna waa qarnigii shanaad raggiisii kollay afar boqol iyo toddobaataneyadii meelahaas ayuu dhinto khadiib iyo amtaashiiba waxbay ka wariyeen hakaba hor dhinte waana ninka me khadiib hakaba hor dhinte waa ninka musnad ulciraaq waqtigiisii ahaa kollay waana wax ku tacalluqsan halkii tadliiskii tadliisu sheikhan soo maray uu qaadin waxaa jirtay ajzaa uu la gooni noqday isagu sanadkiisaa dheeraa aada u cumriyeyna uu ahaa markaa jusas isaga uun uu yahay ninka dee la goonidee laga soo qasto markaa guud ahaanba cid kaloo riwaayo u leo ama la sanada dee cid markaa isagii ka sanad hooseysa mooye cid la sanado markaa joogtay may jirin isaga ayaa ahaa ninka la gooni noqday waqtigaas ayuu laba gooni noqday marka waa loo iman jiray nin daaluut ibnu cabaad la yidhahdo kollay horeeyo qarnigii saddexaad isba ahaa oo axaadiida waxoogaa ayana lahaa majus xadiida lahaa kaas baa kaba mid ahaana ajzaada uu la gooni noqday ninkana nin baa u yimi qariib ah juskaas uu doonayay inuu kaba aqriyo isaguna juskaa gaarka ah dinaar waxaan ahayn kuma aqri laguma dul aqriyi jirin calaqa ninku dinaar waa inuu dhigo marka uu dinaarka dahabkaa dhigo ayaa juskan uu kaba maqli jiray si kale ma jira wada dee rin ka horeeyo sida yacqubu dawraqi oo kale iyo xadiidkan iyo axaadiida waa la arkatay jirkan kuma mari doonaaye lacag un lagaga maqlay ama dinaar iyo laba dinaar iyo saddex iyo lagaga maqlin na wax kale aan lagaga maqlin si abi daawud ay soo naqliyeen bal marka adigu juskan dinaar buu ahaa nin baa yimi qariib ah wuxuu la yimi ninkii wixii tadliiska de hadiyo goor ninkan raawiga ahee sheekha xadiidka warinaya tadliiskii tadliisu shiikhu lama iman jiray maanta ninkani waa daalibba tadliisu sheikhuba isticmaalay isagiiba sheekhi muu garan daaluutu inuu yahay ninkan uu magaciisii tadliisiyey u u ogolaaday inuu juskii ku dul aqriyo dee ninkii qariibka muraadkiisiibuu gaadhay isagoon lacagtii bixino macnaa ninkan daaluut ibnu cabaad shomale kunyadiisa waxay ahayd ama dee iyo nisba wada socota abu cuhmaan isayrafi abulxusein ibnu nuquurna ma garanayn taas muu garanahayn ninkii qariibkaabaa yimi daaluutna laba nin baa u dhexeeyey markaasi uu ku yihi xadaakum fulaan qaala xadaanaa fulaan qaala xadaanaa abulcuhmaan asayrafi muu baraarugin inuu daaluut yahay daaluutna wuxuu ku xidhi jiray nuskadiisa ama juskiisa adiidaar axaadiistii uu sii ku wada aqriyey adugu arrintaa uu kuba kacay ninkii daalibka ahaayee tadliisu shuuqii aynu soo maray ah ayaa waxay noqotay inuu kaga badbaado dinaarkii uu ku qaadan jiray abulxusein juska uu kuba qaadan jiro sidiiba adigu ku dhaaftay sheekhi ma xusuusan ma garan sidiiba adigu dinaarkii uu ku waayey ninkiina uu muraadkiisii uu kuba gaadhay oo dee nuskadii waa ka dul u aqristay ama waa ku dul aqriyay kol haduu aqristay khalaas waa la tegayaa riwaayadiisii way ku jirtaa de isagiibuu ka naqlinayaan bal markaa taasna waa masalo kale masalatun qaala alkhadiibu khadiib wuxuu yihi acla alcibaaraati cibaaraadta ugu sarreysa halkan aada buu sheekhu u koobay masaladan uu bilaabayo waa cibaaraadkii jarxiga iyo tacdiilka ujeedada ruuxa majruuxa ah ee la jaraaxaynayo ee dadka inay dacfigoodu isku heer maaha cibaaraadkay u adeegsadaan jarxigu waa cibaaraad kala duwan oo maraatib kale leh haddii ruuxa la tawsiiqinayana inkastaba iqa dadkani magac siqa dee majmuucadaha kaba dhaxaysee haddana siqanimadoodii isku heer maaha way kusii kala sarreeyaan way sii kala xifdi badan yihiin kala idqaan badan yihiin kala cadaaladii bay kusii kala sarreeyaan iyagoo magacii siqa wada kulminayo saa daraaddeed alfaadaha tacdiilka iyadana loo adeegsaday u isticmaaleen waa alfaado maraatib leh oo tilmaamaya maraatibtaas ay iqanimadu leedahay ama maraatibta daciifnimadu iyo jarxigu leeyahay umuurihii aad buu koobo lix iyo lix baabay kaba dhigi jireen de waa afar iyo afar iyo shan iyo ilaa lix adugu marka xaafidna xajariya lasoo gaadho dee lix baabay noqotay maraatibtaasi labadii dhinacba kollay sharxu nuqbana waan kusoo aragnay iyo taysiirkiiba laakiin sheekhu maanta halkan ibnu kathiir aad buu usoo koobayahay wuxuu leeyahay khadib buu kasoo naqliyey oo yihi acla cibaaraati cibaaraadka ugu sareysa fi tacdiili xagga tacdiilka iyo tajriixi tajriixa an yuqaala in la yidhaaho weeye xujatun aw hiqa taasi waa xaggii tacdiilkii wa adnaaha marka la eego ta ugu hooseysa ama xagga tajriix markay noqoto ugu sii adigay ugu liidataana an yuqaala in la yidhaho weeye kadaabun oo xaggan marka la eego tacdiilkana haddii ruuxii la yidhaha xujatun aw hiqatun waa martabadii ugu sarreysay u joogaa walow dee aimada qaarkood ay dib u kordhiyeen oo iyadoo lagu celceliyo lafti keliya hiqatun hiqa laba idhaah ama hiqatun xuja labadooda la israaciyo ama haddii aan taa kaba sii dhaafino iyadoo laga cabiro cibaaro dan afcalu tafdiil oo kale sa awthaqu nnaasi iyo ilayhi lmuntaha fi tahabuti iyo cibaaro saasa tan kalena dee kadaab oo kale ama ruknulkadib iyo akdabu nnaas iyo waxyaalahaasa ugu liita bal jaanibka kale tajriixa qultu waxaan idhi ibnu kasiir baa leh wa beyna daalika martabadaas dee siqanimo ee u sarreysa bal haddii aan se wada dabagelino jarxi iyo tacdiilkii oo dee lafdiga hiqatun ay ugu sarreyso xaggii tacdiilkii tajriixina lafdiga kadaab ay ugu hooseyso inta labadoodii u dhaxaysa umuurun umuur baa kasiiratun badan oo yacsuru ay adagtay dabduha waa cibaaraad aada u kala duwan oo u baahan dee xataa istilaaxaadkii kala duwanaana inuu ruuxu milicsado oo dabdigeedu uu adag yahay waqad takalama waa hadlayo asheekhu sheekhii abuu camrin abuu camri ibnu salax weeye calaa maraatiba maraatib minha iyada kaba mid ah bal xagga hoosena shaarixan aan hayno ama mucalliqo saaxiba tacliiq waa shaakire wuxuu soo naqlilayaa khaasatan xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiib maraatibtii jarxiga iyo tacdiilkuu dhigtay taas iyadu waa cibaaraadkiis de waa arki doontaan ilaa labiyo tobankiiba way dhan tahay laakiin marka dambe ayuu isagu soo raacinayaa oo raacinayaa markuu talkhiiska dhammeeyo bal darajaadkaas ama maraatibtaas waxaa xadiidkoodu kaleyo taasi waa wax nadar weyn iskagaba sugnaanayo xataa la arko isaga naftiisu shaakir inaanu sharxiisa musnadka ama taxqiiqiisa musnadka kuba socono bal inta dambe isaga cibaaradiisa ee u leeyahay wixii taasina waa xadiidkiisu waa saxiix taasna waa saxiixa martabada labaada taasna waa saxiixa bal markaas cibaaro saasa kolley waa waxyaalo aan dee san loo wada qaadanahayne muhimku maraatibtii taqriib kuba sugnayd ee jarxiga tacdiilkii ayaa uu xagga hoose dhigtay wasama wuxuu yidhina markaa ibnu kathiir sama meesha waxaa jirta hunaaka istilaaxaatun istilaaxaat oo le ashkhaasin ashkhaas gaara u sugnaatay yambaqii ay habboon tahay altawqiifu calayha bimacnaa alidilaacu calayha in la daalacdo macnaa waxa weeye oo arrin aada u muhimo ah khaasatan ninkii kutubuljarxi watacdiil dee daalacanaya weeye een kutubtan qawaaciddan dhow ee kooban ee mustalaxa dhigaysa ee caamka aan ahayn ee kutubtaa daalacanayay umuuro dee cibaaraad ah ka cibaaraatuljarxi watacdiil aydhaansa kuwa uu taqriib xagga hoose kaba soo naqlinayo walow istilaaxiisii kitaabkaba ay taasi noqon kartaba ay tahay ayaaba dee tii guuda ama ti ayn taysiir iyo kusoo aragnay sharxu nukhba iyo lix iyo lixdii ahayd laakiin maxaa jira culimadii dee jarxiga iyo tacdiilku barhkood oo istilaax iyaga u gaara leh macnaa cibaaraad gaaray isticmaaleen wax markaa madluul gaarana way lahaayeen ama waxbay faa'iideynayeen haddii la eego cibaaradaasi iyadoo imaam kale isticmaalayna aanay madluulkaa faa'iideynahayn iyo macnaha taasi markaa maxay keenaysaa in bal istilaaxaadka gaarka ee ashkhaas ama culimmada qaarkood ay leeyihiin ruuxu u baraarugo oo uu laba socdo oo uu iskaba hubsado si aanu tii u tacmiimin oo laftii imaka uu nin kaba cabiray se bal matalan inuu yidhaaho iyadoo uu xadiid kaba cabiro ninkani dee xadiidka uu munkar cibaaro saasa in lagaba cabiro haddii dee istilaaxan caamkaa la eego waa xadiid aada u liito oon ka mahayn oo aada u daciifa dee barhkoodna waxaabay isticmaaleen munkarnimadan iyo waxaan xadiid lala gooni noqday uun saa daraaddeed bay rijaalu saxiixeyn ka mid a ay saa kuba sifeeyeen waa istilaax gaara in la ogaado ay tahay oo uu ruuxu iskaba hubsado macnaa istilaax khaas oo nin leeyahay oo wuxuu tilmaamayaa aanu la mid ahayn marka cid kale ay cibaarada ay isticmaasho madruurkii ay lahayd ee inuu tacmiimiyo marka hadhow qalad buu ku dhacayaa taa in lala socdaana waa muhim marka barhkood buu sheegaya wuxuu hi min dalika taa waxaa kaba mid ah ana albukhaariya bukhaari idaa qaala hadduu yidhaha fi rajuli ninkii sakatuu canhu way ka aamuseen aw fiihi nadar ama nadar baa ruuxan kuba sugan fa inahu yakuunu wuxuu noqonayaa ninkaasi fii adna almanaasili maraatibta kuwa ugu hooseeya iyo waarda-ihaa kuwa ugu xun cindahu bukhaari agtiisa oo dadka kale hadday sakatuu canhu yidhaahaa nin dee aan cidna jarxin cidna tacdiilin baaba cibaaradii la isticmaali karaa waa laga aamusay ninka ujeedadu lamana jarxin lamana tacdiil laakiin bukhaari eg waa istilaax gaaro u bukhaari u gaaraya hadduu sakatuu canhu yidhaaho waa nin aada u daciifa si matruuk oo kale weeye waa nin aanay banaanayn in wax laga wariya hadduu yidhaha fiihi nadarna waa taas oo kaleo walow dee bal markaa waa nin aanay banaanayn in wax laga wariya ee maaha dacfiga xataa dhawaamaa waa dacfi aada iyo aada u adag marka muxuu leeyahy bukhaari taasi waa adna almanaazil waardayaha cindawe walaakinahu ladiifu lcibaarati fi tajriix waa in had iyo goor cibaaradiisu ay aada u hufan tahay debacsantaha xagga tajriixo cibaaro adag ma isticmaalo falyuclam dalika hala ogaado oo kale hoose dee shaafici axad talaamiidihi ayaa nin isagoo sheegaya yihi kadaab iyo cibaaradeetu yihi taas ogso alfaadaka waana alfaadaada cibaaro fiican huwiyo ha odhan kadaab laysa bishayin iyo waxyaalo cibaaro saasa ka cabir inta tan kaba cabirayso kolkol baa dee markaa aimada qaarkood iyagoo ninkani agtooda aada ugu liito ayay cibaarada iska ilaaliyaan cibaaraadkan yar qallafsan iyo taasi ama cibaaraadka aada dee u markaa waadexe ee ruuxiina ay kuba sugantahay ama tagdiid kadib loo nisbeeyo ama dacfi adag oo lagu tilmaamayo taas taa markaa waxay ubaahan loo baahan yahay in istilaaxaadka gaarkaa la ogaado waqaal ibnu macin tana waa istilaax kaloo khaasa ibnu macin hadduu yidhaha ibnu macin wuxuu yidhi idaa qultu haddaan idhaha laysa bihi ba'sun fahuwa hiqa waa ibnu caba ibnu macin agtiisa hadduu raawi kaaba cabiro laysa bihi ba'sun waa hiqo waayo qolooyinka kale waxa weeya dee ninkaa hiqanimada ka hooseeya bal saduuqa ah ee xadiidkiisa hadduu ugu sarreeyo xasan inuu gaadho mooye si aanu wax kala gaadhayn ama ayay kaba cabiraan laysa bihi ba'sun ba'si kuma sugna waa martabo dhexe iyaba iyagu noqonaysa laakiin ibnu cabaas agtiisa oo xaaf ibnu xajar bato idinkaba soo naqlin doono ee bal maraatibtaa markuu wado oo kale mar dambe ayuu markaa haddii la yidhaaho laa ba'sa bihi wuxuu kaba dhigayaa iqanimada marka lasoo dhaafo se saduuq iyo laa ba'sa biyo kuwaas buu simaayo waa martabo dhexo xadiidkiisu xasan noqon mooyaane uu saxiix noqon ahayn laakiin numacin oo kale hadduu gaar ahaantiisa yidhaah agtiisa hiqay kuba tahay oo markaas waa istilaax u gaara dee markaas kolkolna laysa bishayin iyagu dadka kale agtooda bal markaa waxabu ku yadee ruuxaasi waa ruux liitoo kale kol awqaada qaarkeed ibnu macin markuu isticmaalo dee axaadiistiisa yar iyo waxaasunbuu u jeedaayo oo dee iyadna isilaaxaadka khaaska in la ogaado waa muhim weeye qaala ibnu abi xaatim wuxuu yihi idaa qiila haddii la yidhaha saduuqun aw maxaluhu sidqa aw laa ba'sa bihi eeg waayo laa laysa bihi ba'sun waa ibnu maciin agtiisa waa hiqa waa martabo sare ibnu abi xaatim markuu culimada kaba soo naqlinayay waxyaalaha ay tahay iyo maraatibta muxuu yihi haddii la yidhaha saduuqun ama maxaluhu sidqu waa meel run maxalkiisu waa sidqi ama laa ba'sa bihi fa huwa miman yugtabu xadiidu wayundar xadiidkiisu maaha un saadee in xujo ku noqonayo dadka xadiidkooda la qoranayo la eegayo axaadiida dad kale loo eegayo haddii muwaafaqo iyo de ay dhacdona xadiidkii la aqbalayo haddii kalena laba celinayo ayuu kaba midiyo adigu waa martabo dhexe ee martabadii xadiidkooda xujada ahaa ma aha ayuu kaba bidhigay laa ba'sa bihi saa daraaddeed in la ogaado istilaaxa ibnu maciin oo hadduu ibnu maciin rajul yidhaha laysa bihi ba'sun dee wuxuu ujeedo istilaaxan kale dadka kale leeya aan lagu tadbiiqintiisii taas baa aada iyo aada u muhima warawa ibnu salax wuxuu wariyey can axmed bni saalixin ilmasriyi annahu qaala inuu yihi laa yutraku rajulu ninka lagama tegayo xataa yajtamica aljamiicu ilaa ay dhammaan ku wada kulmaan calaa tarki xadiidihi xadiidkiisa waxa weeye oo lagaba tago laga tegi maayo rajulku matruuk ma noqonayo ama raawigu ilaa dhammaanba laysku wada raaco oo matruuk marka la odhanayo waa in taa laba idha waxaa dhici karta barhkood dee ruux sidaasoo mukhtalif fiiha inay cibaaradii kaba cabiraan bal marka adigu waa umuuraha iyo istilaaxaadka khaaska ayaa u baahan in la ogaado si aan dee istilaax khaasa aan loo tacmiimin halkaa qalado iyo khadaayo aan looguma dhicin waqad basada uu bastiyay ibnu salaax alkalaama fii dalika hadalkii lagaba hadlayay umuurahan maraatibtan ah labada qeyboodba wlwaaqifu calaa cibaaraati اlqowmi buuhi haddaba ninka daalacanaya isku taagaya nimankii ahlu xadiidka ahlujarxi wa tacdiilka cibaaraadka ay lahaayeen yafhamu maqaasidahum ujeedooyinkoodii wuxuu ka fahmaya iyo waxay ula jeedeen cibaaradan bimaa curufa wixii laba ogaa ee la ogaaday min cibaaraatihim iyaga cibaaraadkooda ay isticmaalaane fi lgaalibi inta badan fii qaalib axwaali axwaasha intooda badan wa biqaraa-ina qaraa-in kalena waa ku fahmayaa ujeedadoodii turshidii ilaa daalika taa ku hanuuninayso muhimku waxa weeye uun dawaabid m kelimaadkii oo lagu soo dhigay oo lixdii iyo lixdiiba laysu kaabaaldhigay bal markaan eegno heerkii ugu dambeysay gaadhsiiyeen alfaadu jarxi iyo alfaadu tacdiil ay gaadhsiiyeen waxa weeyaan un kuma filla in la wada ogaado maqaasidii ay lahaayeen waayo istilaaxaad khaasa ayaa oo iyo cibaaraad kala duwan oo la isticmaalay baa jirta cibaaraad naadira barhkood isticmaaleen baa jirta marka wuxuu leeyahay cibaaraadkoodii oo laysku taago ama ninkii cibaaraadkooda arkay ee khaasatan cinda tadbiiq weeye iyagoo ruwaad weliba ku sifaynaya tan oo kale waa haddii saa la yidhah iyo haddii siaa la yidhah baa leeya taa waxaad arkaysaa iyagoo hebel waa sidaa hebel waa sidaa oo cibaaraadkii isticmaalaya haddaba ninkaa arkay isticmaalaadkoodii kala duunaa ayaa uu garanaya maqsuudkoodii iyo dee qaraa-inta kale kolba ku xeeran meeshaoo kale qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi waqad fuuqidat waa la waayey oo shuruud اlahliyati ahliyada shuruudeedii fii qaalib ahli zamana ahli zamanina zamankeenan ehelkiisa intooda badan shuruudda ahliyada aynu soo maray dee laga heli maayo walam yabqa ma hadhinba ilaa muraacaatu itisaali silsilati silsiladii isnaadka inay xidhiidho ilaalin la ilaaliyo un mooye silsiladii waa xidhiidhkii fi lisnaadi isnaadka dhexdii inuu xidhiidho oo taa la ilaaliyo mooye wax kale may hadhinba fayanbagii markaa waxaa boon kolle cibaaradiisii tanimo ahe oo cibaarada ibnu kathiir soo ikhtisaariye allaa yakuuna raawigan xadiidka laga warinaya inaanu noqonun mashhuuran ku kushuuroobay bifisqin wanaxwi fisqi iyo wax lamida sa waxaa dee muru'ada jebinaya saqafka laguma tilmaamo oo kale waan yakuuna daalika xadiidka uu warinayaana uu noqdo maahuudan mid la qaatay oo laga qaatay waxaanu warinayaa can dabdi samaacihi maqalkii uu isagu lahaa ee uu axaadiisan riwaayo u lahaa dabdinteeda la dabdiyo oo min mashaayikhi mashaayikhdiisa xaggood ka ahaatay dabdigaasi ahlilkhibrati bi hada shani cilmigan khibrada u lahaa macnaa waxa ay adigu arrintani tahay noocan ay nooguba khatimay qurun tii hore markaan eegnay ilaa qarnigii saddexaad bal aan joogno waxayd quruntii riwaayada ama casrigii riwaayada ayuu ahaa axaadiisan imika aan haynee kutubta inoogu suganna markaa raawigu sanadkiisa intuu ku wariyaa raawiga la eegi jiray bal cadaalo iyo xifdi iyo halkuu ka gaadhsiisan yahay oo xadiidkii ama lagu saxiix yeeli jiray ama lagu aqbali jiray ama lagu celin jiray bal taas bay ahayd oo ninkan raawiga ah isagii baaba xadiidkan ama sababtii loo daciifinaya ama loo aqbalaya xadiidkii taasi waxay keenaysay raawigii shuruud adag in loo shardiyo inay xadiidkii baaba isaga ku xidhan aqbalkiisii ama aqbal la-aantiisii shuruudduna waa tii aynu soo maray oo dee inuu muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay saali min alfisqi wa min khawaarim almurua weliba intaa ma ahayn dabdina inuu leeyahay dabdina inuu leeyahy weliba taasna lala soconaya axwaashiisii kala dunay taas bay laakiin markii quruntaa lasoo weydaartay axaadiisii kutub bay ku sugan tahay kutubtaasna waa kutub dabdisan waana kutub dee mu-alifiinteedina la ogayay riwaayadii asaaniidina ay xidhiidhay bal dee ay markaa in badanoo kutubtaa ka mid ay tawaaturtayba marka waxa weeyaan ninka dambe quruntii dambe jooga ama wixii waqtigaa marka lasoo weydaartay ee xadiid warinaya dee xadiidku haddaanu kutubtaa ku sugnayn inna qowlkiisa laguma sugayo lagu aqbali maayo hadduu kutubtaa ku sugayana wuxuu la gooni noqday oo isaga daraaddii markaa aynu waxa weeyaan ku aqballa ma noqonayo xadiidka waa xadiid macruufa unoo meel inooguma sugan marka kol hadday taa tahay shuruudihii adkaayee loo shardiyaya ruwaadda berigaa hore raggan dambe ee muxadisiinta ahaa ee kutubta warinayeyne kutubba imika warinayaan axaadiis ma warinayaan oo inagu oo kale ma ilaa qarnigaa dee soo weya bal qarniga afraadba wixii ka dambeeye eg de waxa weya kutub sideeda ah oo la warinayo waa kutub baa la warinayaaye axaadiisani waa axaadiis kutubun kuba sugan ee ninku kutubtaasu warinayaa nin intuu sanadkiisa kaxeeyo walow dee sanadkiina sanadka kutubtaa la kaxayn jiray imika waa sanadkii kutubta imika nin kastoo imika wax warinayo bal quruntaa dambeba haddaad sanadkiisa eegto dee ama bukhaari buu gelaya ama muslim buu gelaya ama kutubta kitaabu musaa u gelaya kitaabun buu gelaya oo sheekhyadii kutubta lahayd buu gelaya ee nin dee isagoon kutubtaba xadiidkaasi ku sugnayn intuu xadiidka sanadkiisii ku wariyey xadiidkii shuruudii lagaba eego on dhaa waan aqbalin ama waan daciifina taas beryaha dama may jirin marka kole daanay taa jirin shuruuddii way yar fudaydiyeenoo qaradka weyni waa sanadka si inoogu xidhiidho oo sanadkii khaasiyada muslimiinta ahaa ama dee khaasiyadeena inaanu kala gu-inun ayaa muhim ahe waxa axaadiioo inoogu sugnaanaya halkan ama lagu daciifinaya ma jirto marka maxaa la rabaa un ruux horta inuu muslim baaliq caaqila yahay dee taasi iyada waa mid ruuxii wax laga warinayay bal taasi muslim baaliqa caaqil talabaadna xaggii cadaalada mastuurkii waa la aqbalaya maanta halkan fisqi ka muuqda oo dee ninkan aynu uga tagnaana waa inaanu jirinun xaggii dabdigaa yimi dabdiga halkii lalahaa waa inuu xifdi leeya ama kitaabeed ama xifdi sadri leeyahay iyada kutubtan baa inala warinayaaye muhimku kitaabkiisan uu inooga u warinayo waana inoo dambeysaa siyaalaha dee jaanibkaasi waa inoo dambeeyaay waa inuu inuu riwaayo u leeyahay uun oo deen isagii baa laga warinayaa sanadkiibuu gelayaa ruux diiraayo looga qastayay iyo ruux sanad looga qastayaana way kala duwan yihiin oo sanadkii markaa riwaayadiibu kugu jira xadatanaa fulan can fulan can fulan can fulan baad markaa odhanaysaa markaa kole hadday tahay waa inuu bal matalan samaaciisa uu ciddee ay dadkii iyagu dibaaqda qori jiray ee lagu kalsoonaayee wax dabdin jiray oo aan dee waxaweyaan tuhma meesha aanay jirin inuu sugan yahay oo inuu samaac u leeyahay oo la dabdiyey taasi waa inay markaa la helo xagga samaacana waayo ragga iyo waxa ka waran jireen waa kaasoo horena waan usoo yar tilmaanay waana inoo dambaysaabe marka dad habeenkii aan tajriidka bilaabayna oo tansaaray ninka xajaar la yidhaahe asaaniidii badankaasi qarnigii sideedaad madaxiisiibaa asaanida ay isugu tagtay xufaadii islaamkayd meel kasta ay uga soo safreen ay uga soo ruxleeyeen nin umiye inuu ahaa samaaciisana isagoon toma jir gaadhin waxa ay ka aqrisanayeen ama ay ka qaadanayeen uu ahaa waxa lagu ogaadayna ay tahay in magaciisoo la helay dibaaqdii laga helay bal markaa marka majlis sidan oo kale la yimaado iyadoo shan jir wax gaadhay iyo shan jir iyo wixii gaadhay adigu shan jir iyo wixii ka roonaa kuwa ka yari way jireen kuwa dee tirada xuduur mooye wax kale laguma qori jirine shan jirkii ay qorayaan oo ciddii joogtayba ay qorayaan baa dad laakiin umana ahaa lagu kalsoonaa oo sheekhina kaba warhayo dee hadhowna isaga isaguna waxa weeyaan inuu waxaani waafaqsanye qoraye ayaa dadkii xaadiriintaaba magacyadooda la qorayaa kitaabkaa dhegaystay ama maqlay kolkol dersi dersi baa loo qorayaa markaa la qoraa meel kitaabkii ka mida ayuu ku sugan yahay hadhow ruuxa samaaciisa laga hela taa haddii samaac la ilxaaqiye ay tahay dee lama lama tirsanayo oo lagu daro lagu kordhiyo kolkol dee waxaasi way dhacayeen haddii laakiin dee ruuxan qorayna ruux aan la aqoon uu yahay iyadna ictibaar ma lahayn laakiin dadkii dee umanada ahaayee xifdiga lahaa ama aqoonta lahaa ee lagu kalsoona ayaa tan qori jire dadkan xaadiriintana way tirin jireen way dabdin tirin jireen way qori jireen haddii bal markaa taasi ay dhacdo oo khadkaas lagu helo magaciisa inuu ku qoran yuu samaac u leeyahay sida kalena muslimkaa baaliqee mastuurka oo iska iyo caaqilkaa bes wax kalama shardeene axaadiistii warinaya waan ka aqbalaynaa weeye in axaadiisi nooguma sugnaanayo dariiqiisa arrinta waxa weeye kitaabkan umaan ama sanadku inuu inoo xidhiidho uun xadiidkii laakiin waa inoo sugan yahi kitaab buu inoogu sugan yahi kitaabkaasunbaa cumdo ah ee raawigan dambe maanta cumdo maaha markaa saa daraaddeed bay shuruudda ay isaga fudaydsadeen qarnigii saddexaad dabeed ama afraadba markii lasoo weydaartay intaas buu inoo sheegay kolley cibaaradanna cibaaradii dee ibnu kathiir sideedii ma ama ibnu salax sideedii ma aha waxaad moodaana ikhtisaarku inuu yar uu yeelay yar adeyg oo kale cibaarada ibnu salax haddaan yar aqliyo walyuktafa fii ahliyati الsheikhi bikownihi muslima baaliga caaqila gayra mutadaahiri biاlfisqi wasakaf halkan dambe uu lahaa wa an yakuuna dalika maakuuda can dabdi samaacihi hna cibaaradiisu maxay ahayd wa fii dabdihi biwujuudi samaacihi marka biwujuudi samaacihi muhbata bikhaطi gayri mutaham wa biriwaayatihi min asli muwaafiqi liasli sheikh macnaa xadiid kitaabkan uu isticmaalayo ee isaga wax laga warinayaana waa in kitaabkiisi kitaabkii sheekhiisa mid lagu saxay unuu noqdo macnaa lagu saxay oo lagu dabdiyo dee kitaab aan muqaabalo lahayn waa inoo dambeysaa wax laguma warinaye kitaabkana waa inuu si loo ogaado sheekhiisa inuu ka warinayay inuu waafaqsan yahay oonu wax ka tegin waxna lagu kordhin kitaabkiisina lagu saxay dee samaaciisa uu riwaayada uu leeyahayna ruux aan dee mutahamayn gacantiisa ama khadkii ay kuba sugantay khalaas intaasaa lagu kaaftoomaya waayo qaradkaa silsiladan isnaadku inay socoto ee maaha wax kaloo maanta axaadiis inoogu sugnaanaysa ama lagu celinayo riwaayo shaksi quruntaa hore dabadeed maba jirto weeye wallahu aclam الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الرابع والعشرون نوعي أفري اللباتناد أنواعدي حديثي كمدها كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه وحاويهي بل حديث كمقل كيسان لمقل أيوه marka dee laga maqlayo ciddii laga warinayay si ay ay tahay kayfiyadaas maqalkii iyo xambaarkii la xambaariyo la warinayay bal dabdintii la dabdinayo xadiidka taas buu noocani uu adigu u yaalaa oo noocan lagaba hadlaya kale noocan inoo bilaabmaya iyo noocyadan imaka raaci doono haddii a la yidhaaho oo kuwii hore waa soo koobkoobay barhkoodu yar dheerayn doono khaasatan noocan aan hayno qeybaha taxamulka marka uu kaba hadlayo iyo nooca kitaabada xadiidka iyo anwaaco ee qeyb marka la eego cusuurtii riwaayada ayay kuga tacalluqsanayd iyo wixii ku dhowaa innagana inta badan inagoon umuurahan isticmaalin oon dee u lahaynba marka la eego waxa weeye isaga caadaba aan u lahayn waxaa dhici karta meelo qaarkood fahamkooda iyo tasawurkoodu inuu iska u yar baahan yahay firo u baahan yahay xagga qoraalkuna kutubtii iyaduna farta ahayd markii la qorayay si lagu dabdinaye lagu qoraye lagu saxaye bal markaa umuurataa ku tacalluqsan weeyaano ciddan dee ama makhduudaad haysata ama doonaysa kitaab inay madbacaysiyaba aada u sii baahan ee inaga dee inta badan kutub lamadbaceeyin baaban haysanaayo umuuraha dabdigaasna bal taariikhaan inanu ogaaniyo siyaalahay u dhici jireen mooyaane imaka waxaan camali ahaan furinayno maba aha waa anwaacana bal markaa u yar bahanun inaan hagaag ugu yar fiirsano ruux hadduu fiirsado oo bal maqsuudkii iyo madruurkii fahmo kolley iyaduna waxaa ma adkaan doonta markaas yaa wuxu uhi yasixu waxaa ansaxaya taxamulu sigaari kuwii yaryaraa xambaarkooda iyo qaaditaankooda ay qaadaan ashahaadata markhaati iyo shahaado iyo walakhbaara warar iyo san axaadiisiyoo kale inay taxamulaan ay xambaaraani waa ansaxayaa kadalika sidaas oo kale waxaa alkufaaru gaaladii idaa addow sikaarta iyo kufaartaasba hadday gutaan maa xamaluuhu wixii ay xambaareen ay taxamuleen fii xaali kamaalihim kamaalkooda ay kaamil noqdeen waqtigiisa iyo xaaladiisa ay gutaan wa huwa xaalka kamaalkuna ma kamaalkuna alixtilaam alixtilaamu kii yaraa marka la eego waa ixtilaam macnaa buluuq baa looga jeedaa qaangaadh u qaangaadho weeye walislaamu ka kaafirkaa marka la eegana islaamnimo uu islaamo weeye muxuu halkan sheekhu intan inoogu sheegayaa kolley noocii noocan ka horreeyeyba waxaynu ku soo maray ninkan akhbaarta soo naqlinaya naaqilul akhbaar in laba shardi loo shardiyo labadaa shardina waxa weeye ay tahayba dee waa takliifkii balimaka oo inuu waxa weeye cadaalo iyo dabdi bay ahayd cadaaladiina waxaa laynoogu soo fasiray inuu muslim yahay baaliqa oo caaqila oo fisqi iyo khawaarimulmuru'a ka badbaaday dee dabdiguna waa tii aan soo marray bal taas baa cadaaladii laynoogu soo fasiray marka waxay taasi ay tahay ruuxan xadiidka gudbinaya horta inuu islaamiya waa shardi oo gaal markaa taa laga aqbali maayo inuu waxa weeyaan baaliq yahayna waa shardi oo ilmihii yaraa iyadana laga aqbali maayo inuu waxa weeyaan caaqil yahay waa shardee ruux waalan dee isagu takliifuma saarno waxba laga aqbali maayo bal inuu dee cadaaladii ay u sugnaatay oo waxa weeye oo geesan kale fisqi iyo dee khawaarim almuraa inuu ka badbaadayna shardi bay ahayd halkana muxuu inoo dhigtay caruurtii yaryarayd hadday wax markhaati ka noqdaan amase axaadiis iyo akhbaar ay taxamulaan taxamulka iyo werintaas ay warinayaan way ansaxaysaa istaalkiina wixii uu maqlay ee uu taxamulay waqtigaa uu taxamulayo ee uu warinayo islaam looma shardeeye wuu ansaxayaa haddii iyagu ay dadka gaadhsiiyaan uun marka dambe waqtigay kaamil noqdeen marka waxay labada arrimood kala yihiin laba waxbaa jira mid waxaa la yidhaahaa taxamul midna ada ayaa la yidhaaha mido waa weri adigu aada warinayso wixii waad xambaaraysaa midna adigaa lagaa warinayaa oo waad gudbinaysaayo wixii baad gudanaysaa aada hore u taxamusheed hore u barateed hore u warisay ayaad ciddii kala gaadhsiinaysaa marka xaaladan iminkaan haynaa waa werintii uu ruuxu warinayey iyo waqtigay ahayd bal hadduu axaadiifiyo ama warar maqlo maqalkiisaas la tirsanaya ee wax laga soo qaadayay ayay tahay xaaladii hore aynu soo marnayna waa marka isagu uu yahay ka laga warinayo oo isagiibaa laga warinaya markaa waxa weeye waqtigan hore uu ruuxu xadiidka warinayu sheekh intuu laba kulmay ka warinayo looma shardiyo buluuq looma shardiyo dee caqligu isagu halkii oo la shardiyaya markastabe qangaadh looma shardiyo islaamna looma shardiyo oo taasi waxaay markaa macnaheedu noqonaya ilmihii kol hadduu tamyiis leeyuu wax kala garanayo wax qaban karo yayaanu qaangaadhin be haddii majliskii cilmiga uu yimaaduu kitaab ama axaadiis wariyo uu beriga dambe uu weynaado uu taam noqdo uu qaangaadho isagana uu dad u sii gudbiyo iyada markaa waa laga aqbalayaayo shardi ma aha markaad sheekh ka warinayso ama uu ruuxu marka hore ka warinaya yahay inuu qaangaadh yahay shardi uma aha inuu islaam yahayna shardi uma aha sidaa daraaddeed ayaa asxaabtii yaryarayd ee rasuulka ilaahay waqtigiisii aan qaan gaadhinba iyo xasan iyo xusein iyo ay kaba mid ahaayeen ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr iyo nucmaan ibnu bashiir iyo amsaashood gaadhsiinaya dadkii ayaa umuuraha loo shardiyaa tanna waa marka hore waqtiguu wax warin karaa isagoon taam ahayn oon kaamil ahayn buu warin karaa kol hadduu wixii dabdinayo tamiis leeya intaa weeye marka shahaadada uu inoogu soo kordhiyeyna maxay tahay hadduu ilmo yar oo mumayisa laakiin wax kala garanaya wax dabdinaya uu wax markhaati kaba yahay maadee uu ogaa u joogay beri dambe uu caqliyaysto dee mar qaan gaadhayna uu yidhaaho waxaas waan ogaayo taasaan u joogay oo kale kol haddii markaa dambe laga helayo shuruuddii lagu aqbalayay shahaadada laga helayo tii waa la aqbalaya waa tan oo shahaadadii akhbaartii akhbaartuna waa axaadiisan la warinayo markaa yasixu u ansaxayaa taxamul eeg markaa taasi adaa maaha gudasho maaha iyo gudbin ee waa werin uu ruuxu warinayo isagu xambaarayo markaa baranayo wey taxamul usiqaari dadkii yaryaraa xambaarkooda ay xambaaraan ashahaadata markhaati iyo shahaado iyo walakhbaara wararba iyo axaadiid wakadalika sidaas oo kale alkufaaru gaaladii iyadna taxamulkoodii yasixu taxamulu lkufaari wey ilaa addow waa kan shardigan hadday gutaan wixii oy cid gaadhsiiyaan maa xamaluhu wixii ay taxamuleen fii xaali kamaalihim waqtigay kaamil noqdeenoo midna kamaalkiisu wa huwa alixtilaamu ixtilaam weeye waa qaangaadh ka kalena walislaamu islaamnimo weeye wayanbagii waxa habboon almubaadaratu degdeg loo degdego ilaa ismaaci lwildaani caruurta yaryar maqashiintooda la maqashiiyo alxadiida xadiidka annabawiya rasuulka ilaahay axaadiistiisa ee rasuulka loo nisbeeyey waalcaadatu horta taasi way habboon tahay oo dee waqtiyadaa hore ee dadku ninku hadduu isagu yahay ka cilmiga dalbaya naftiisa u dalbaya taas iyadu dee kolle waa xeer markuu gaadho roonaado ehel uu noqdo inuu wax qortuu wax dabdiyo culimadii laba fadhiisto taas bay noqon waqtiyadaa horena quruntii horena waa si iskaba badnayd walow dee iyagaba rag yaryari ay jireen laakiin markan dambe kutubtii intay dabdisantay kutub ay tahay ruuxa majliska intu yimaado ay tahay magaciisii un in la qoryo sanu imika inoo sheegayo kale iyada taas buu leeyahay dee umuurihii xaggii dabdinta iyo kitaabadii iyo umuurahaas waa markuu wehel noqdee laakiin markan kale riwaayo magaciisa dibaaq in lagu qoro ay tahay in waxba loo la dedejiyo siday beriyaha dambe yeeli jireen baaba habboon buu leeyahay waalcaadatu caadada almuddaridatu iyadoo ah ta mustamirada ah fii ahli hadihi alacsaari waa zamanadan ibnu kathiir baa zamanadan aan joogno waqtigoodii iyo wamaa qablaha wixii kaba horeeyeyba bimudadin muddooyin jamcu muddatin weeye mudad mutadaawilatin dheer oo maha dee wuxuu leeyahay qarnigan aan joogno un ilaa quruntii marka ama acsaartii ka horreyso weliba muddo ka horreysay ama muddooyin aan yaraynba waxay caadada mustamiradii tahay waatan caadadii wixii ay caadadoodii ku socotay anna sagiira ilmihii yaraa yugtabu lahu waxaa loo qorayaa xuduurun joogid iyo xaadirid uu darsigii xaadiray ilaa tamaami khamsi siniina ilaa shan jir intay uga buuxsamayso oo min cumri cumrigiisa kaba mid ah uma bacda daalika intaa dabadeed waa shan sanood markay u buuxsanto yusamaa waxaa lagu magacaabayaa isagu markuu majliskii joogo arrinka samaacan maqal oo waxaa loo qorayaa wuu maqlay bal taas buu yidhi maxay intani tahayna kolley inagu umuuro aynaan dee waayo cilmigan iyo waxyaalahanba inaga ma ahayn culumtii dee aada dadkeena ugu ihtimaamay hore u soo gaadhay ee markaa aadaabtiisii iyo duruqdiisii loo taxamulaya waxyaalahaasba la yaqaanay ma ahayne oo waxaynaan aqoon be carruurta yareer waa kan yidhi waa loo dedejinaya in la dedejiyo oo hore loo geeyo majaalistii cilmiga ayaa roon e waanay dedejiyeen oo ilmo gujiraad arkaysaayo mid markaa dhashay majlis la geeyo hadhow in xuduurka loo qorayo ad arkaysaa ijaasadna hadalkeed badda-ah hoo carruurtii yaryarayd iyo taas oo kale iyo waa loo ijaazaynaya wax haddaa markaa iyaga caadadooda maxay ahayd casrigaa bal imaka uu isagu joogay ibnu kathiir iyo casrigii ka horreeye dee ibnu salaax iyo casriyadiisii ayo wixii kaba sii horreeyaba muddo ayaa waxay ahayd carruurta yareer horta majaalista cilmiga ama majaalista xadiidka way keeni jireen dee tan iyada ma ahayn waxay iyagu yimaadeena waalidkood iyo ama dadkii kale ee mas-uulka ka ahaabaa keeni jiray barhkood ba carruur yaryaroo afar jir iyo shan jir ay la rixlayn jiray oo la socon jiray ciraqabeynankiisa abu zurca saddex jirkiisii ayuu dhulka la marayay isna dee imaamkan macruufka abu zurca uu bilaada la safrayo culimadii uu la kulmayo dee ijaasaadkaasna ugaba qaaday bal markaa haddaba carruurtaa yaryar marka majliskan oo kale a la keeno majliska waxaa jirta in magacyada dadkan joogay waa la qori jiray kitaabka meel ka midana waa lagu dhejin jiray dee magacaasna kolley faa'iidada u ahayd waa kii aynu shalay soo marayno ninkan uu lahaa shuruuddii hore waxba lama shardiyaye laakiin waa inu ruux lagu kalsoonyahi khadkii uu ku sugnaado dibaaqda dee ruux mawsiiq oo macrifo leh ayaa loo dhiibi jiray oo qori jiray oo dadkii xaadiriinta magacooda qori jiray hadhow dee ciddii magacaas meeshan kule waxaa la ogaanayay kitaabkan riwaaye inuu leeyihi can fulaan kaba maqlay fulaankiina sanadkiisii baa lahayaa iyo ti markaa isagii wuxuu noqonayaa bal yaanu diraayaba haddii aanu yeelan ehel buu u noqon yahay in laga wariyo waxbaa lagaga warin jiray taas oy bal markaa haddaba caadadooda waxay ahayd majliskii haddii ilmo yar la keeno hadduu ilmuhu shan sandood weli aanay u buuxsamin markan ay dadka xadiidka maqlay ama kitaabkan maqlay ama darsigan maqlay ay qorayaan waxay qori jireen samica fulanun wa fulaan wa fulaan samica la qoraya isaga laakiin samica lama qorayo ama xadara ama uxdira bay u qorayeen waa yimi ama waa la keenay waa ilmihii markaanu shan jiray makadan kutubtan laynoo soo madbaceeyey ee ay la madbaceeyeen waxyaalihii ama qornaa ajsaadoodu markay dhammaato ee samaacii ahaa waad ku arkaysaa imaka kitaabkan aljaamic liakhlaaq iraawi oo ahdaab saamic oo kale iyo qoys kolley hablahooda yarina joogeen iyo de wixii loo qoray ad arkaysa iyo kutubtaas cibaaraadkii qorayeen culimmadu ay la soo madbaceeyeen samaacaadkii ku sugnaa ee la socday kutubtii makhduudaadka ayda la soo madbaceeyeen inay ka goyn laakiin markuu shan jir ay u buuxsanto qaalibanna ruuxu markaa tamyiis iyo waxgarasho waa yeeshaa hadalkii iyo jawaabtii waa fahmayaa waanu jawaabayaa kaa iyada xadaro ma qorayeen ama muxdiree samicay u qorayeen waa maqlay oo markaa ninkaasi haddaba intaa uu xadarada tay hadduu dee ijaaso wax ku wariyo waa halkeedoo ijaasa kolley la raacinaye laakiin oo dee riwaayadii markaa maaha waqtigeed se markaa samico loo qoray ilmihii yaraa dee shan jirka samico loogu qoray ayaa waxaa dhici karta inuu sagaashan gaadho oo siddeetan sanood dabadood samaaciisii waa meeshii ku qorane kitaabkii dee xufaada oo culimadii waaweyneyda isagoon hadda musliduun isagu ah sanadkaas leh ayaa loo baahanayay sanadkaa dheer daraaddeed si ay silsilada u xidhiidho n sanadkani u xidhiidho san habeenkii dhaweyd baa ninkan xajaar la ydhaan kaba soo warramayno waa toddobaatan sanood in ka damaysay iyadoo sheekhii lagaba maqlay markaas kutubtaas uu toddobaatan bootana baa la ogaaday samaaciisa meelahan ku qorane ribaaqdii ku yaala markaasa isagoo dee iska aan madaaba ku jirin ayay dadkii u yimaadeen iyo culimadii oo markaa soddonkii markaa ka dameeye boqol buu gaadhe uu noqday min rixladii loo soo leerxilaynayay ay badnaato imakaba asaaniidda qarnigaas sideedaad wixii ka dambeeyey hadda aragtaan ma madaxiisii iyo intii ka dambeysay waa naadir sanad aan isaga marahayn bo khaasatan sanadada kutubtaas bukhaari iyo kuwaa laguba warinayaan haddaba taas oo kale weeyaanoo xadarana waa ilmuhu intaanu shan jir gaadhin ama waxdiray dabaqada lagu qoraya dadkan wax maqlay darsiga joogay ama majliskan fadhiyey kii isagu shan jir ba u gaadhay ba u buuxsantayna isagu dadkan waaweyn buu lamid yahoo samiicay u qorayeen taas bay caadadoodu ahayd intaas way noo sheegeen wastanasuu fi dalika waxay weheshadeen macnaa way daliishadeen maha bacd dee waxay dee inay istinaas usoo qaateen halkan oo ujeedadu inay waktiga taxamulka alma ilmo yari inuu wax wariyo ay ansaxayso shan jirka ay tahay ayay waxay u weheshadeen macnaha daliil maaha dee imaka halkan ixtimaalaad intuu aanu la-ayn daliil cad noqonayo hagaag meeshii loo daliishado waxa weeyaan waa aad waa wax la yar qaadan karo la odhan karo taasba way shabahaysay kuba dhowdahay tan buu istinaas ugaba cabiray wastanasuu waxay weheshadeen culimadu fii dalika in marka shan jir ay xadda faasilada ay tahay oo ilmuhu shan hadduu gaadho markaas samaacba loo qorayo ama taxamulkiisu ansaxayo bixadiidi maxamuud ibn rabiic maxamuud ibn rabiic xadiidkiisii ahaa annahu isagoo caqala inuu gartay oo dee uu garanayo imaka uu kasayo ama fahmay majatan tufid majaha uu tufay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fii wejhi wejigiisa uu kuba tufay min dalwin dalwi ama wadaan xaggii fii daarihim daartooda dhexdood wa huwa ibnu khamsi siniin shan jir inankiina waa ahaa rawaahu lbukhaariyu maxay tani tahay maxamed ibnu rabiic waa saxaabigaa yar waqtigii rasuulkana aada uba yaraa waana ansaar rasuulka ilaahay baa gurigoodii yimi ama halkii dee gurigoodiiyo markaa beertoodii wayxahayd ilmina waa yaraa rasuulku mudaacabo daraaddeed ayaa biyo loo keenay oo dalwi ceelkooda u laga soo dhaamiyey ahaa ayaa intuu cantuugay ama uu dee waxoogaa ka baday ayuu isaga saa ugu tufay waa ilmihii yaraa mudaacabo iyo istinaas maxamed waa cumriyey wuxuu leeyahay dee axaadiid kaleu warinayaa ma jirto isagoo axaadiidiisa kutubtayna citmaan ibnu maalik iyo rag kaleu kaba wariyaa bal markaasin maxaa iyada ay tahay oo uu leeyahay waxaan garanayaa rasuulka ilahay waa intuu ka xusuusan yahay waxyaalihuu kaba xusuusnaa majada uu rasuulkii ilaahay uu igu tufay uu ku tufayba wejigiisa mudaacabo daraaddeed ayuu xusuusnaa oo waa shan jirna markaa uu ahaa markaa taasi maxay tahay waana tan kitaabkii axu kutubtii ay kuba wariyeen in waqtigaa taxamul iyo wixii uu wariyaa ruuxu ansaxayo bal bukhaari baa xadiidka wariye saa inoo sheegay kitaabulcilmi buu ku wariyey kitaabulcilmi buu ku wariyey cinwaanka u dhigtayna wuxuu ahaa mataa yasixu taxamulu sagiir cinwaankaasuu u dhigtay goor muu ansaxayaa ilmo yar waxwarintiisa uu waxwariyaa cinwaankiisu taasuu ahaa mataa yasixu taxamulu sagiir markaa deetuu xadiidkan soo arooriyeyoo waa isnaaskan uu sheegayo waxaana dee tan aanay culammadu istidlaal daliil ugaba dhigin waxaa dhici karta dee markaa arrintu maaha wax daa'ima hadduu shan jir uu maxamuudtaa ku gartay oo imika kuba xusuusan yahay dee hadduu majadan xusuusnaa inuu wax kastoo loo sheego axaadiisiya dabdin karayo wada qaban karayo arrinku maaha taasi ma keenayso kiis kalena bal isagu hadduu taa ku xusuustay wax laga dhiga shay mutarid oo ilmo kastoo shan jir gaadhay waxaan waa garan karaa oo dee ku shan jir gaadhay oo intan aan haddii waxaa yaridaa kusoo maray ama shan jirtiisii aan waxba ka xusuusnayn baa jira kushan jir in ka yar ku garan karo umuurahan oo ku xusuusan baama jiro afar jir imika xusuusan baa wad arki kartaa waqtigeenanba oo bal markaa wax hore xusuusan waqtigu afar jir wuxuu ahaa bal markaa ujeedadu wixii wax mustamir ah daa'imo laga wada helayo da-daas arrinku maaha in ka weyn bay ku xasili kartaa in ka yar bay ku xasili kartaa waxaan hadduu indee waxyaalaha qaarkood intuu dabdiyaan waxyaalo badan dabdin karin markaa tan baanay u odhan waa istidlaali bal istidlaas bay yidhahan laakiin culimmada markii dambe kollay tan waa waxay kuba socdeen marka muxuu yidhi fajacaluuhu waxay culimmadu kaba yeeleen farqan waqti kala saaraya ama bayna samaaci walxuduur samaac iyo xuduur samaac iyo xuduurna waa tan aan soo sheegay intaan imika hadlaynay oo samaacina ilmihii yaraa markaa uu shan jir u buuxsamay samiico u qorayaan waa markan darsiga la joogo dadkii darsiga la qorayo ama kitaabkiiba markaa dee wixii kitaabkan ama juskan maqlay la wada qorayo haddii kitaabkii oo dhan mar la qori in haddii kalena xadare ayay u qori jireen haddaba markaa wuxuu ay leeyihin farqi waxay uga yeeleen samaac iyo xuduur intaa shan jiri anay u buuxsamina xadare ayay dee caadadoodii ka dhigeen markaa muslimin culimadiiaas waqtiyadaas wixii shan jir gaadhayna amaba u buuxsantayna samiica wey wa fii riwaayatin wahuwa ibnu arbaci siniin riwaayadna waxaa kuga sugnayd afar jir bu xaafid ibnu xajardan wuxuu dee hadalkan kolley mala qaadiciyaad iyo waxbaa yidhi marka isaga wuxuu lahaa markan dee tatabuc aada u adag oo aada u adag uu tatabucay riwaayadee sariixtan ku ah inuu afar jir ahaay oo kale maan helinba allahuma isticaabka ibnu cabdilbar buu shan jir ama afar jir bu ah cibaaro saasa oo de isagu yihi laakiin riwaaye ahaan san loo soo noqliyo kale wuxuu idhahaaba maan helin bacda tatabuc shadiidba oo dabadahu waxay ku dabdiyeen dabada waxa weeye imaka maaha arrinkan maxamuud ee waa dee ilmahan yar waqtigan uu dee taxamulkiisu waxa weeyaan ansaxayo bacdu xufaadi xufaadda bacdigood bisinni tamyiisi kolleyna waa nabta dee raajixaaba in gara kala garasho wax uu kala garto wax kala soocaya da-di oo macnaa sinin tamyiis wax maxay tahay waa inuu ruuxu garanayo un waxo wax uu xusuusan karo wax kala sooci karo haddii su-aal la weydiiyona jawaabteedii uu munaasibka ahayd uu ku jawaabayo oo macnaa markaa taas daadgumay haddii dee markaa afar jirka isagoo ah tamiiskaasi u xasilo samaaci u ansaxaya haddii shan jirkii aanu tamiis ugu xasiline lix jir ama toddoba jir ugu xasilo uu ansixiyo kolba tamiiska un ha lagu xidho dee waana kolley arrin aada u muhima oo kolba ruuxan oo shaksi kastaba gaaraantiisa loo eego tamiiskii uu xasilay dee samaac arrintiisii ha laga dhiga ka kalena bal xuduur iyo in loo qoro mooye wax kale ayaan loo qorin wa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen an yufariqa inuu kala saaro bayna daabati daabadii iyo walximaari ximaarkii uu kala saaro bacdigood tan kolley waa qowl maahay tamiiskii unbay tafsiir u ahayd laakiin ciraaqiya baa halkan kaba fahmay inay laba qowl oo kale qowl muusa bnu haaruun ilxamaal iyo qowl axmed lahaayeen oo arrintuba tamiiska tafsiirkiisa uun ahaa ayay kaba fahmeen bay yidhaahaanba markaa muxuu leeyay daabada horta waxa la yidhaha kulli maa yadribu cala alardiba de waa curfigii markii hore ama si ay ahayd haddana curfi baa kaba dhigay waxalla wixii dee bal markaasi waxa weeye iyagu waxyaalahan dee afarta ama adila ama san oo kale xayawaankii kale iyo kuwa khaas yeelay haddana curfi khaasa wuxuu iskaba noqday wixii bal matalan qoob leh walow ximaarku kaba mid yahay kolley hadalkii muuse bnu haaruun alxamaal oo lahaa xaafidka macruufka ahaana waxay ahayd un bayna albaqarati waalximaar taas baa laftigiisu ahaa waa neefka lo-da iyo dameerka inuu kala garanayo oo hadduu dee dameerkiina iyo tan labadan kala soocayu kala garanayo ruuxi markaa tamyiis buu leeyahay buuhi waa bal wuxuu calaamo ugaba dhigay markaa waa tafsiir tamyiis waxyaalaha ama lagu garan karo tamyiiske maaha inuu dee waqti ay tahay tani qowl ka baxsan sina tamyiis ay tahay barkoodna waxay kuwa fasiraan dee inuu celin karo su-aasha la weydiiyey intuu fahmo uu jawaabteedii celinayo taas bay kuba fasireen waxaana yidhaaheen inta badanna shan jir marka la gaadho taas ruuxu waa gaadha ama heerkaa uu gaadhayaa way u xasilaysaa wa qaala bacdunaasi dadka barhkood baa waxay yidhaaheen laa yambaqii ma habboona asamaacu maqal la maqlo wax la wariyo ilaa bacda alcishriina sana labaatan jir dabadeedun mooye wa qaala bacdun badna waxay idhaheen cashrun toban ilaa toban dabadeed wa qaala aakharuuna halaahuuna soddon bay yidhaaheen kolley waxaad moodaa laba arrimood baa isyar dhex galay oo hadalka ibnu kathiir ikhtisaaraadkiisiiyo iskuba dhex galay marka laba xaalaa jirta xaala waa samaaca xadiidka iyo taxamulkiisa xaalana waa ruuxu markuu ehel u yahay inuu dee dalab binafsi uu isagu nafahantiisa dalbado xadiidka kitaabadiisii iyo taqyiidkiisi iyo dabdigiisii awood uu leeyahay xaalada samaacu waa taa tamiiska kuba xidhan bal ama shan jir ha laba yidhaaha ama tamiiskun ha laba eegee taasba weeye xaaladan ama xaaladan kalen adalab binafsi ruuxu naftiisa markuu u dalbaya ama xadiidkiina uu yahay kan qoraya ee dee isagu dabdinaya ee culimadii su-aashii weydiinaya ee laba fadhiisanaya ama waqtigu dee culimadii kula mujaalasooda da-daa gaadhay waatan ay bilaad kala duwan ay sooba naqliyeen oo bilaadda qaarkood baa cishriin sana daba markuu labaatan jir gaadho dabadeed bay dalbi jireen maaha intaa inuu bilaa cilmi fadhiyo ee intaa hore horta qur-aanka xifdigiisii iyo fiqi wixii uu kaba baranayay umuuro kale ayuu kuba jirayba oo ujeeddadu iyagoo markaa diyaar u ah aqoon fiican oo kale uu yeeshay qur-aankiina uu horta kuga horeeyey ayaa dalabkiisa xajitaayo marka waa umuuro ay u doorteen marka ay tahay dee uu ruuxu dalab dhaba uu dalbayo xadiidkii binafsiina uu dalbayo ayay daahan barhkood ay yidhaaheen ee maha wax xagga marka la eego maqalka sheekhada lagama maqlayo wax ku xidhan waayo taas dee culimo aada iyo aada u badan bal saxaabadaba haddaan soo weydaarano ayaa da-daas iyagoo bal mathalan aan gaadhinba ama soddonba aan gaadhin cilmi aada iyo aada u badan iskadaa taxamulkoodiiyo faafiyey oo dee markaa dadkuna ay aada ugaba soo qasteen oy kaba nashriyeen nashriyey adugu bal markaa muhimka waxay la tahay waa umuurahani ma ahun xaggii taxamulke waa xaggii dalabka urixlayntiisi iyo dalabkiisi iyo kitaabadii o bacd alculamaa dee ay dhahaan waa inuu horta kuba horeeyo qur-aankii bal fiqigana khaasatan waxyaalihii muhimkahaa inuu kaba sii barto si bal marka dambe taasi ay ugu saacido xadiidka fahamkiisa iyo dabdintiisa iyo umuuraha markaa sheekhu wuxu uhi lakiin hadalka ibnu kathiir bay labadooda isku dhex jiraan waa kan walmadaaru waxa arrinku uu dee ku xidho yahay fii dalika kaa dhammaanta waxa uu ku wareegaya ama arrintan waxay noqonaysaa waxa dee la eegaya la ictibaar kalihi waa cala tamyiis inuu ruuxu wax kala garanayo un famataa kaana sabiyu ilmuhu markuu aada yacqalu mid wax kala garan oo wax kala kasaya wax kala soocaya wax wari markaa bal adigu calaqal wax dabdin kara ama garan kara oo xusuusan kara kutiba lahu waxaa loo qorayaa samaacun inuu joogay xataa shan jir ba ha kaba yaraadeen qaala sheekh abu camrin ibnu salaax baa wuxuu ihi wabalagnaa waxaa naga soo gaadhay can ibraahim ibni saciidin iljawhariyi ninkaas annahu qaala inuu yidhi ra-aytu waxaan arkay sabiyan ilmo yar oo ibna arbaci siniina afar jir ah oo qad xumira ila lma'muuni loo keenay ma'muun waqtigii uu amiira almu'miniinba ahaa oo qad qara'a alqur'aana qur'aanka dhameeyey wa nadara eegay fi ra'yi ra'yiga waa masaa-ishii ra'yiga iyo dee nin munaadaraba u helaba uu noqday khayra laakina anahu isagu idaa jaaca markuu gaajooduu yabkii ooye adugu balsan cibaaradan weeye sheekuna waxba ma raacinba ciraaqi baa wuxuu raaciyaa in oo uu ku ammaanaa ibnu salaax usluubka uu usoo naqliyey qisadan oo wuxuu yihi buu yihi balaaganaa buu kaba cabiray muu jasmin oo muu odrhan saasaa dhacday ama qaala ibraahim ibnu saciid aljawhari sidaasuu yihi muu odrhan marka wuxuu leeyahy waxaan arkay dee bacd al-aima oo arrintan oo sheekhadiisii ka mid ahay inay waxaani dhacaanba ay suurtagal noqdaan aada u fogeysanaya oo leh haddii xataa dhacdayba lam yakun ibna arbaca sina wainama kaana da'iila alkhilqati fayudan sakhara haddii ninkani afar jir ah qur-aan dhameeyey ee xifdiyey bay u jeedaan imanka dhammayntan aqriyeyda ee weliba nadarkii dee ra'yigiiyo waxyaalahaas iyo umuuraha eegay waa wax yaroo dee mala aan korinba oo aad khilqadiisii abuurkiisa uu yaryahay oo loo malaynayo isagoo iska weyn inuu afar jir yahay oy u maleeyeen taasun buu noqonayaa buu leeyahy qisadani hadday sugnaato bal muhimku waxa weeye dee waxaani kolley waa qowl ay qiil ahaantan inoogu soo naqliyeen aan lana jasmin waxaana uu isagu raaciya aba ciraaqi sadee danigayga u qaalibka ama waxa weeye inaanay asal ahaan riwaayadani saxiix ahaynba khadibna kitaabkiisa kifaaye waa wariyey oo isnaadkiisuu ku wariyey laakiin axmed ibnu kaamil la idhaaho qaadi ahaa oo inta badan xifdigiisa wax ka sheegi jiray isagoon kitaabkiisii u laabmin oo halkaa qalado ay kaba dhici jireen oo waxaan kitaabkiisii ku sugan xifdigiisa kaba sheegi jiray ayaa sanadka kuba sugan oo bal adigu markaa qiso sugan maayo si dhaaf wa anwaacu taxamuli lxadiidi thamaaniyatun xadiidka warintiisan la wariyo qaybaheedu sideed weeye intaa hore waxay ahaydun waqtigee taxamul ansaxayaa bal ilmihii yaraa waa kaa ina soo yidhi tamiis markuu gaadho tamiis u xasilo inta badna shan jir markay u buuxsanto waa xasilaa saasaa buu yidhahaa wagaaliban yaxsulu in khamsun qadar faxabdahu ljullu bihada wastaqar suyuudi oo kale oo inta badan tamiiskii wuxuu xasilayaa shan jir markii hagaag uu gaadho ilmuhu saa daraaddeed bay intoodii badnayd taa ku xadeeyeen markii dambena way sugnaatay oo istilaaxoodii culimmadu taasuu ku sugayey samaac iyo xuduur markay kala qorayaanoo bal taasi waa masalo imaka cad weeye bal taas bay ahayd hadallaha jir jireen amaa soddonka iyo labaatankani waa waqtigee uu wax qori karaa xataa cibaarada nawowiya isdhexgalkani ma jirin markuu kitaabkan ikhtisaarinayay iyo kutubta kaleetana waa markaa uu dee goormuu u rexlayn karaa qori karaa dabdintii iyo isagii waa markuu nin dee isagii cilmigii dalbaya oo bal markaa taas bay noqonaysaa intan labaatanka iyo tobanka iyo soddonka iyo kuwani xagga gaalkana waa ta aan soo sheegno wixii uu taxamulay waaba taasoo de waatan xataa habeenkii dhawed xadiidkii dheeraaye ibnu cabaas arrintii hiraqliya waxyaalaha su-aaliyad sifa weydiiyey iyo waxaa kuma sugnaa muxuu idin farayaayo dee ya'murunaa bisalaati wasidqi waalcafaafita iminka kutubtaad ku arkaysaa saxiixa dee iminka riyaadkaba haddaad furtaiyo meelo iyagoo xadiidka intiisi kale o dhan ka wada tegayoo dee warinayoo leh dee rasuulka ilaahay wuxuu amrayay taasoo kale isagoo waktigan uu tan lahaa muu islaam mu ahayn waa waktigaas dabadeedna waa kan xadiidkiisi inooguma sugan yahay oo dee haddii aanu saasun ku socdo wixiise lama soo qorta inuu gaalnimadii un kuba dhinteen bal markaa taas weyn iminka halkan maxaa inoogaba bilaabmaya bal xadiidka markaad sheekh ka warinayso si keliya loogama wariyo siyaalo dhowra ayay culimmadu wax u warin jireen siyaalihii dhowrkaa ee loo warinayey ayaa sideed bay gaadhsiiyeen oo sideedda xaala ama sideed nooc oo anwaacda taxamulka ka mida waa werinta adigu aada warinayso hadhow markaad gudbinaysana cibaaradaad isticmaalaysa iyo siiqadaad adeegsanayso adigu aad ku warinaysa hadhow kuwanay ku xidhnaanaysaa waan arki doonaa taas baa ah bal sideedaba laakiin waa inoo dhiganayaa dee maanta kuwan ma sii yaray doono waayo ibnu salax baa aada u dheereeyay meelahan eh alqismu alawalu qismiga hore assamaacu maqalkii weeye sheekha lafdigiisa laga maqliyo dee waatan inagu isticmaalaba xataa qiraa'ada inagu waxaa la arkaa dee qowmiyaadkan barhkood san dee oromada oo kale iyo way yaqaanaane inagu waxaan dee xataa alqiraa'a cala sheekh aan naqaano qaaliban ma aha waa samaacii sheekha laga maqlayay lafdigiisa wa taaratan haddaba taaro yakuunu wuxuu noqonayaa ma waqti min lafdi lmusmici ruuxan musmica waa sheekhiye ee wax maqashiinaya dadka dee lagama warinayo lafdigiisa xifdan xifdi ahaan oo axaadiisu korka kaba hayo ayuu korkii ka sheegayaa dadkiina ama nusqay haystaan ama iyagina way soo xifdiyeen axaadiisinoo sidaasaa laguma dhegaysanaya ow min kitaabin amase kitaaboo sheekhu wuxuu haystaa kitaabkiisii waa ka aqriayaa dadkiina dee nusqooyinkii ay qorteen bay haystaanoo waa la dhegaysanayaa kortaasay noqon qaala alqaadi ciyaadun imaamka macruufkae shiirka kutubta fiicanna lahaa qaadiciyaad baa wuxuu yihi halkanna waa dadkii aada wax uga qoray kitaab buu leeyahay madbuuco kolle waan hayaa ambe alilmaac la yidhaaho uu kaga hadlo un anwaacdan intan baabkan aan hayn iyo noocan aan hayno un baaba kitaabku kaba hadlaayo de waxoogaa yaroo kale ha raax raacayna laakiin asalku waa usuusha riwaayada riwaayada usuusheeda ilmaac baa la yidhaha waa madbacaysanye haddaba qaadiciyaad baa wuxuu yihi kolle waa kitaabkiisaasne falaa khilaafa xiina idin khilaaf kuma sugna xiina idin markaa oo kol haddii uu waxa weeyaan sheekha laga maqlay weeye kol hadduu arrintu waa xiina samaac cala sheekh an yaquula saamicu saamicu inuu yidhaaho xadahanaa inuu yidhaho marka dambe weeye wa akhbaranaa wa anba'anaa wa samictu wa qaala lanaa wa dakara lanaa fulaan intaas wax khilaafoo ku sugani ma jirto eeg macnaa xaala waa xaala taxamul xaalana waa xaala aladaa marka hore taxamulka dee sheekhi waad kaba dhegaysatay isagu kolle cibaaradiisu isticmaalay haddii arrintu ay tahay maqal aadsan oo kale sheekha carabkiisi kaba maqashay marka dambe adigu aada warinaysae adiguna aada sii naqlinayso maxaad odhan kartaa xadahanaa haddaad tidhaaho waa sax akhbaranaa haddaad tidhaaho waa sax amba'anaa haddaad tidhaaho sax weeye iyadna samictu iyo qaala lanaa iyo dakara lanaa fulaan intaba waad odhan kartaa bal haddaba laakiin teebaa mudan weeye istilaaxaad kala duwanna maxay yihiin wa qaala alkhadiibu khadiib wuxuu yihi arfacu lcibaaraati bal haddaba marka dambe ee doonayso inaad gudbiso cibaaraadkaad u adeegsanayso adaha ta ugu sarraysa waa samictu ayaa u sarraysa had oo iyada kolkol bay xadahanaa barhkood xataa ijaaso u isticmaaleen qiraa'adan bay loo isticmaalay oon arki doonaa barhkood aanay kala farqinba xadahanaa iyo akhbaranaa qiraa'anay ku kala farqin qiraa'a cala sheekh ba tani laakiin waa dee arrintii bay tacbiirinaysaa wax kalena looma isticmaalin bal markaas samictu ayaa u sarraysa haddana maxaa ku xigaya uma xadahanaa wa xadathanii xadahanaa iyo xadathanii farqiga u dhexeeya cashirkan ka dambeeyaan ku arki doonaa bal markay dee aan doonayno inaan sii kala farqino haddii ala idhaha laakiin xadahanaa iyo xadathanii baa kusoo xigto akhbaranaa way ka horeysaa amba anaa sababto istilaaxaad dambaa yimi oo akhbaranaa wax kale ku fasiray amba anaana wax kale uu markaa u daayey ayaa yimi xadahanaa laakiin tan baa loo isticmaalay oo dee ilaa markan dambena walow barhkood qiraa'adna ay u isticmaaleen laakiin halkan baa asal u ah oo waxaa soo raacaysa xadahanaa xadathanii qaala wuxuu ihi khadiib waqad kaana waxay ahaan jamaacatun koox min ahlilcilmi ahlucilmiga ka midi laa yakaaduuna kuwa aan u dhowaanahaynba yukhbiruuna inay waramaan camaa samicuu wixii ay maqleen min asheykhi sheekooda ay kaba maqleen ilaa biqowlihim qowlkooda ay yidhaaheen un mooyaane ay yidhaahaan akhbarana akhbarana wa minhum waxaa ka mida ragga xamaad ibnu salamata wa ibnu lmubaaraki waibnu bashiirin bushayr baatale wayaziid ibnu haaruuna wacabdurazaaq wayaxya ibnu yaxya atamiimiyi waisxaaq ibnu rahaweyh waakharuuna kaiiruun waa maxay intani tahay xadathana iyo xadathanii horta way ku xigaan maxaa kaluu ruuxu isticmaalaya ina marka hore hadalkii qaadiciyaad bay inoogu sugnayd akhbarana marka wuxuu khadiib soo naqliyey jamaacaad fara badan oo culimada kaba midi waxay sheekhyadooda ka maqleen inay caado u ahayd inay akhbarana yidhahaan samictuna may odhanayn xadathana may odhanayn inta badan ee qaalibka akhbarana bay isticmaali jireen marka akhbaranaana walow mar dambe la kala farqiyey oo ama dee istilaaxaas bay iska shuhuroobay aimada qaarkoodna kutubtooda taa ay ku socdeen haddana akhbaranaana wixii sheekha laga maqlay waa caadi culimada qaarna waxay sheekhooda kama maqleen akhbarana unbay isticmaali jireen marka raggan baa inoo tiriyey baa ka mida xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa de waxa weeyaan qaamuusa sunna ama fatxulbaari oo kale markay sanadada isxaaq ku jiro isxaaq ku jiro eanu mansuub ahayn ujeedadu isxaaq ibnu fulan aan la odhan waayo dhowr sheekho wada isxaaq la yidhaahna de xataa isagaaba leh isxaaq intuu ku jiro aanu sanadada aanu mansuubna ahayn bukhaari baa le aan ujeedaa dhowr sheekho ilaa shan iyo bay noqon inta isxaaq un ah barbarkood inta badan isxaaq ibnu ibraahim ee aanay mansuub ahayn ee loo baahan yahay bal isxaaqani keebuu yahay waxyaalaha uu isticmaalo u adeegsado tamiiska waxaa kaba mida siiqada oo haddii uu akhbaranaayoo kale uu ku soo celceliyaa inuu yidhaahdo ninkani waa isxaaq ibnu rahawey sababtuna isagaa akhbaranaa unbuu isticmaalaa meelo qaarkoodna xadathana iyadoo taalla isxaaq xadathana isxaaq iyadoo bukhaari yihi xadathana fulan inuu yidhaaha maaha waa isxaaq ibnu mansuur ama isxaaq dee kale u magacaaba sababta isagoo le dee waayo ibnu rahawey akhbarana unbuu yidhaha bal taas baa isaga weliba meelo qaarkood baa muxuu isticmaalay laa yaquulu qad buu kaba cabiraa xadathana isxaaq ibnu rahawey walow haddana taasi ay tahay male aqlabi ay tahay waayo haddana waxaad arkaysaa xaafid ibnu xajar waayo meelo majmuucaan ururiyey oo kale on tatabucay ayaad arkaysaa isagoo haddana iyadoo uu ninku yidhi xadathana isxaaq ibnu rahawey uu ku fasiray ilaa inta dee meelo kala duwan baa jirta laakiin cibaaradiisan kale uu leeyahay isxaaq ma isticmaala xadathana ama kolku leeyahay maba isticmaalana kitaabkii way kuma sugantao dee taa waxaaba la odhan karaa waa aqlab baa la odhan karaa xaafidna dee kalaamkiisu kolley waa saasi waa kitaabkiisa way dhaceen dee kitaabkii waa kitaab aad u waasaco aad u ballaadhane bal markaa laakiin culimadaasi inta badan akhbarana unbay isticmaalan qaala ibnu salaaxi wuxuu yidhi wayanbaqii waxa aboon an yakuuna inuu noqdo xadathana wa akhbarana xadathana yo akhbarana aclaa kuwa ka sarreeya min samictu liannahu qad laa yaqsidu inaan u qastin baa larkaa ula qastin bilismaaci maqashiinta bikhilaafi dalika laakin xadathana wa akhbarana way ka duwantahy ibnu salaax baaba wuxuu leeyahy jaanib kale haddaan ka joogsano xadathana yo akhbarana baa samictu ka sarraysaa say uga sarraysaa wuxuu leeyahy sheekhan xadiidka laga maqlaye waxaa dhici karta ninkan inuu maqlo inaanu uga jeedin ee ninkan uu iskaba maqlay uun markaa wixii uu isaga ula jeedasan oo kale dee intiinan imaka inaan idimaqashiiyo waan ulama jeeda iyo nin meela hadduu doono aan aan ahayn kaba mid ahayn oo maqlay un hadalkii samictu way wada odhan karaan laakiin markuu leeyahy xadathana akhbarana taasi waxay keenaysaa qasad bay keenaysaa uu noo warramay anagu noo warramayey ayay noqonaysaayoo xagga